ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay qaraxyo waxay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho kuwaasoo lala beegsaday qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalk oo fariisimo ku leh mid ka mid a qaraxyada ayaa wuxuu ka dhacay fariisin ciidamadu ay ku leeyihiin agagaarka saldhigga degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho dhowr qarax ayaa laga maqlayay deegaanka uu ka dhacay iyo nawaaxigiisa waxaa la aaminsan yahay in ciidamadii lala beegsaday khasaarooyin lagu gaarsiiyey qarax kale ayaa waxa uu ka dhacay fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin isla gudaha magaalada muqdisho gaar ahaana ah ex control afgoy dhanka degmada dayni leh khasaare ayaana la sheegaya in ciidamadaasi halka uu ku gaaray waxaa kaloo jira qarax kale oo saddexaad oo ka dhacay xarunta warsame indhool oo ku taalla waddada warshadaha ee magaalada muqdisho waxaa halkaasi lagula beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo iyaguna fariisin ku leh dhanka gobolka shabeellaha hoose meelo kala duwan ayaa xalay lagu weeraray ciidamada dowladda federaalka ah mid ka mid a weeraradaasi waxa uu ka dhacay deegaanka calaamada oo derisla ah magaalada muqdisho weerar kale ayaa waxauu ka dhacay fariisin ciidamadu ay ku leeyihiin deegaanka sabiid ee duleedka degmada afgooye weerar kale ayaa asigana waxaa lagu ekeeyey ciidamada dowladda federaalka iyaguna fariisinka ku leh beriire oo isla afgooye hoos timaada sidoo kale degmada qoryooley oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose xalay waxaa ka dhacay laba dagaal oo mid lala beegsaday ciidamada uganda ee halkaa ku sugan halka midka kalena lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka ah kuwaas oo garab siinaya ugandaiska dhanka jubbooyinka xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay dagaal toosa ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka kulbiyow ciidamada kenyatiga ee ku sugan gobolka jubbada hoose ayaa weerarada lagu haya kaga imanaya dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin waxay yihiin kuwo joogto ah amaba isdabajoog ah